ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa sagaal iyo labaatanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanta oo khamiisa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dagaalada iyo duqeymaha jiida ghaza oo galay maalinkii laba boqol afartan iyo afaraad oo xiriir ah kooxaha muqaawamada filistiin oo weerar xoogan ka fuliyey deegaanada dhaca xayndaabka jiida ghaza maleeshiyaadka r s f oo xasuuq argagax badan ka geystay waddanka suudaan kooxda xuutiyiinta iyo maleeshiya taabacsan imaaraadka carabta oo ku dagaalamay koonfurta yemen madaxweynaha yukrain oo booqasho ku tegay waddanka qatar garsoorihii yahuudda u fadhiyey maxkamadda i c c oo shaqada ka tegey iyo ruushka oo maraykanka uga awood roonaaday saameynta waddanka liibiya qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في السلوى وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka dagaalada iyo duqeymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii laba boqol afartan iyo afaraad oo xiriir ah iyadoona dhinaca kale kooxaha muqaawamada filistiin ay weerar xoogan ka fuliyeen deegaanada dhaca xayndaabka ghaza ee ay xoogga ku haystaan yahuudda warbixin ku aadan wararkii ugu dambeeyey ee jiida ghaza waxaa inala socodsiinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder
عزف الرصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا أول سفر السرو وانفجر السرو لا لله إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر هاي ماما هاي ماما ولك لا احد يشوفك ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع طهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي وهو
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yahuudda ee ka wado marinka khaza waxaan maanta oo khamiis ah dhanka kalena ku beegan maalintii laba boqol afartan iyo afaraad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza xookugalle ay geysteen ciidamada yahuudda iyo dagaalo lagu jebiyey askarta ciidamada saynada yahuudda war cusub oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza waxaa lagu sheegay in ciidamada yahuudda ay ku kiceen in ka badan afar dhacdo xasuuq wuxuushlim ah afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaana ku shahiiday xasuuqyadaasi dadgaaraya soddon iyo lix ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol toban iyo shan kale waxaana inta badan xasuuqyadani martigelinayay manaadiqda deegaanada iyo magaalooyinka ay ku badan yihiin dadka barakacyaasha ah duqeyn ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen muqayimka rimaale bartamaha jiida khaza waxaa ku shahiiday afar ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaleoo tiro badan muqayimka albureej iyo mandiiqadaha kale ah azahra iyo sidoo kale almiqraaq ee hoostaga magaalada khanyonis ee koonfurta marinka khaza duqeymay halkaasi ka geysteen ciidamada yahuudiyana waxaa ku shahiiday tobanaan ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale duqeyn cadowtooyo oo saacadii lasoo dhaafay ka dhacday madarse ay ku hooyanayeen dad barakacyallah islamarkaana ku taala muqayimka nuseyraad ee bartamaha jiida khaza waxaa ku shahiiday soddon ruux oo barakacyaasha ka mid ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan isbitaalka shuhadaawul naqsa ee magaalada khaza waxa ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen xasuuq hor leh sida laga soo xiganaya wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta waxa ay sheegayaan ilawareedyo dhakhaatiir ah in isbitaalka shuhadaawul naqsa laga qaaday toddobaatan ruux oo shuhado ah kuna dhaawacmay isbitaalka dhexdiisa iyo sidoo kale saddex boqol oo ruux oo ku waxyeeloobay duqeymaha indhala-aanta ah ee diyaaradaha dagaalka iyo taangiyada ciidamada yuhuudda ay ka geysanayaan marinka khaza afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay duqeymo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen bartamaha marinka khaza waxaa ku shahiiday sagaashan iyo toddoba ruux halka ay jiraan dhaawacyo tirabel ah balse aan la shaacin tiradooda duqeymo madaafiic loo adeegsaday ayaa waxa ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalada dirilbalax ee bartamaha jida khaza waxaana duqeymahaasi ka dhashay istishaadka tobanaan ruux oo reyd ah iyo dhaawaca kuwo kaloo badan duqeyn midaa la mid ah ayay ciidamada yuhuudda subaxnimadii hore maanta ka geysteen muqayimka nuseyraad waxaana ku shahiiday lix ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo badan deegaanka alqaraar ee bartamaha magaalada khanyonis ee koonfurta marinka khaza waxa ay ciidamada yuhuudda ku garaaceen madaafiicda goobta waxaana ku shahiday duqeymahaasi dad badan iyadoo ay dhaawacmeen kuwo kale tiro gantaalaha ayay ciidamada yuhuudda ku garaaceen magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza waxay sidoo kale ay ciidamada yuhuudda dhowr madaafiic ku garaaceen magaalooyin badan oo dhaca bartamaha jida khaza tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii tegay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo lix kun shan boqol siddeetan iyo lix ruux halka ay dhawcuduna marayaan ku dhowaad siddeetan iyo saddex kun iyo toddobaatan iyo afar kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashadiiyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ay geysanayaan ciidamada yuhuudda dhanka kale waxaa yuhuudda xukugallo baxsan oo khasaare kala duwan dhaliyey ka geysteen deegaano badan oo dhacadaanta galbeed ee dhulka laysto ee falastiin waxayna ciidamada yuhuudda deegaan walbo ay galaan ay ka geysanayeen xadgudubyo hor leh waxay xog ku soo galeen ciidamada yuhuudda magaalada dulkaram ee daanta galbeed waxayna halkaasi dhibaatooyin kala duwan ugu geysteen dadka shacabkii halkaasi ku dhaqanaa iyadoo ay sidoo kale xabsiyada dulmiga badan u tixaabeen dhalinyaro halkaasi ku dhaqnayd waxay sidaas la mid ay xoog ku galeen ciidamada yuhuudda deegaan hoos yimaada magaalada barakeysan ee alqudus deegaankan ayaana magiciisa lagu sheegay inuu yahay kufru caqab waxayna gobodfalle kala duwan ugu geysteen dadka shacabka ah magaalada naabolis mar ay gudaha u galeen ciidamada yuhuudda saacadii lasoo dhaafay waxay xabsiga u tixaabeen dhalinyarada magaalada qaarkood waxay sidoo kalena dhibaateeyeen dadkii rayidka ahaa ee halkaasi deganaa magaalada khaliiliya ee daanta galbeed iina sidaas la mid daayay dhalinyaro ku xidhan ciidamada yuhuudda xabsiyadooda dulmiga badan magaalada jiniin waxaa ciidamada yuhuudda iyo sidoo kale kooxaha muqaamada ku dhex maray isku horimaad khasaare kala duwan geystay isku horimaadkan ayaana kusoo beegmaya xilli ay yuhuudda weerar xukugal ay kusoo qaadeen magaalada balse waxaa helay arrin aysan filanaynin oo waxaa meesha ka dhacay dagaal lagu hobtay geesta kale isku horimaadyo ballaaran ayaa waxay ka dhaceen deegaano ka tirsan magaalada rafax isku horimaadyadana ayaan imaanaya ka gadaal markii ciidamada yuhuudda oo sita gawaari gaashaaman ay soo galeen gudaha magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza waxaana iskoorimaadyadan ciidamada yuhuudda looga dilay tiro askar ah halka looga dhaawacay kuwo kaloo aad u badan kooxaha wax iska caabinta reer falastiin ayaa gantaalka alyaasiin boqol iyo shan ku beegsaday gaari ku socdaalayay gudaha magaalada diiriilbalax waxaana halkaasi ciidamada cadowga yuhuudda looga dilay dhowr askari halka kuwo kaloo aad u fara badanna looga dhaawacay waxay sidoo kale isla magaalada ay ku bartilmaamaysadeen muqaamada gaari cagaf cagafa oo noociisu yahay d sagaal kaasoo ay la socdeen kolonyo ka tirsan ciidamada yuhuudda waxaana halkaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey jab xoogan sidoo kale kooxaha muqaawamada falastiiniyiintu waxay weerar ka fuliyeen gudaha deegaanada xindaabka khaza ay yuhuudda xoogga ku degan yihiin war ka soo baxay muqaawamada garabkooda cisudiin alqasaam ayaa lagu sheegay in dagaalyahanadooda ay weerar xoogan ku qaadeen taliska ciidamada yuhuudda ee dagaalka ka wada marinka rafax ee jiida khaza ilaa iyo haddama aysan bixin faahfaahin ku aadan khasaaraha gaaray ciidamada yuhuudda laakiin warbaahinta yuhuudda qaarkooda waxay tilmaamayaan in weerarkaas ay ku dhaawacmeen laba askari dagaallo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ciidamada yuhuudda ay kula kulmeen marinka khaza waxaa looga dhaawacay toban askari siday iyagu qirteen waxaana tirada guud ee ciidamada yuhuudda looga dhaawacay dagaalada ay marinka khaza ka wadan ay gaartay saddex kun toddoba boqol iyo soddon askari balse sida aan wada ognahay waa tiro ka fog xaqiiqada rasmiga ee ka taagan qidaaca khaza يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad kusoo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbinno wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaana halkan kasoo jeedinaya walaalkeen maxamed ciise bismillaahi raxmaani raxiim mahadsanid walaalka dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey ee caalamka qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah maleeshiyaadka kooxda r s f ayaa gumaad wuxuushnimo ah ka geystay bartamaha dalka suudaan wararka ka imaanaya dalka suudaan ayaa ku warramaya in saacadihii lasoo dhaafay ay maleeshiyaadka kooxda r s f ay geysteen gumaad wuxuushnimo ah oo ka dhan ah dadka muslimiinta ah ee halkaasi ku dhaqan kuwaasoo in ka badan sannad wajahaya xaalad adag oo xagga nolosha ah deegaan lagu magacaabo wad an nuura oo gobolka aljaziira ee dhaca bartamaha dalka suudaan ayay weerar xooggan ku qaadeen maleeshiyaadkan gacan saarka la leh imaaraadka carabta halkaasna waxay ku dileen dad aad u fara badan wararka hordhaca ah oo laga helayo khasaaraha gaaray dadka shacabka ah ayaa tilmaamaya in dhimashada boqol ruux iyo dhaawaca tiro kale iyadoo ay suuragal tahay in khasaaraha intaa ka sii bato maadaama ay jiraan dhaawacyo garaab ah muuqaalo ku baahay baraha internetka ayaa muujinaya iyadoo dadka deegaanka ay aswadareed u sameynayaan dadka shacabka ah ee lagu laayay gobolka aljaziira ee bartamaha dalka suudaan waxaana qabriga lagu aasayey dhowrmeyd maalintii shalay oo arbaco ahayd ayay maleeshiyaadka kooxda r s f waxay go'doomin adag ku soo rogeen deegaanka wad an nuura iyagoona maanta khamiis ah gudaha u galay deegaanka kana geystay gumaad wuxushnimo ah sida ay sheegayaan dad ka badbaadiyay xasuuqa wuxushnimada ah ciidamada milatariga ee hogaamiye alburhaan ayaa indhaha ka daawanayay gumaadka loo geystay dadka shacabka ah kana soo dhaqaaqeen saldhigyada ay ku leeyihiin nawaaxiga deegaanka gudoomiyaha ugu magacaaban taliska milatariga ee dalka gobolka aljaziira oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay cambaareynayaan falkan guracan oo ay geysteen maleeshiyaadka kooxda r s f iyagoona ku tilmaamay waxa dhacay dembiyo dagaal oo ay tahay in beesha caalamka ay jawaab ka bixiso tan iyo markii ciidamada milatariga suudaan ay ka baxeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka aljaziira ee bartamaha dalka suudaan wuxuu gobolka martigeliyey xadgudubyo wuxuushnimo ah oo ay geysanayaan maleeshiyaadka arxanka daran ee taabacsan dowladda imaaraadka carabta kumaadkan ka dhacay gobolka aljaziira ee lagu dilay boqolka ruux oo shacabka ah ayaa ku soo aadaya iyadoo weli ay socdaan dagaalada ku dhex maraya magaalada alfaashir ee xarunta gobolka waqooyiga daarfuur dhinacyada ku dagaalamaya dalka suudaan ee kala ah milatariga uu hogaamiye alburhaan iyo maleeshiyaadka dacmu sariic ee uu hogaamiye maxamed dokhlo dhinacyada dagaalamaya haba ugu yaraadaan maleeshiyaadka r s f ayaa si bareer ah u beegsanaya dadka marasta ah ee aan waxba galabsan colaadaha suudaan ka socda ayaana halakeysay dadka shacabka ah kuwaasoo noqday kuwa ku barakaca gudaha dalka iyo dibaddiisa xaalado adag oo xagga nolosha ah ayaana la soo diristay dhinaca kale askar taabacsan dowladda imaaraadka carabta ayaa lagu dilay dagaalo ka dhacay koonfurta yemen dagaalo culus ayaa qeybo ka mid ah koonfurta yemen waxay saacadihii lasoo dhaafay ku dhex mareen ciidamo taabacsan golaha kumeelgaarka ee koonfurta yemen ee gacansahar dhowle leh imaaraadka carabta iyo maleeshiyaadka xuuthiyiinta ee maamulo qeybo ka mid ah dalka yemen dagaaladan ayaa ka dhacay gobolka laxaj oo ka mid ah gobolada dhaca koonfurta dalka waxaana dhinacyada dagaalamay ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan afhayeen u hadlay golaha u ololeeya in koonfurta yemen uu ka go-o waqooyiga ayaa tilmaamaya in maleeshiyaadka xuutiyiinta ay weerar qorshaysan kusoo qaadeen saldhigyada ku yaala deegaanka karash ee taabacsan gobolka lajax halkaasna uu ka dhacay dagaalo socday saddex saacadood oo xiriir ah wuxuu intaa ku daray afhayeenka in dhankooda dagaalka ay ugu dhinteen ugu yaraan shan askari xuutiyiintana ay gaarsiiyeen jab xoogan sida uu hadalka u dhigay inkastoo aynu sheegin tiro rasmi ah isku dayga xuutiyiinta ayaa ah in deegaanka ay kala wareegaan maleeshiyaadka taabacsan imaaraadka carabta ee ka howlgala koonfurta yemen laakiin kuma guuleysan oo waxa ay dib uga laabteen halkii ay kasoo duulaan tegeen ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo kasoo baxay kooxda xuutiyiinta oo la xiriiray dagaalka la sheegay inay la galeen maleeshiyaadka taabacsan imaaraadka carabta dalka yemen ayaa toddobadii sano ee lasoo dhaafay waxaa isku hayay dhinacyo kala duwan oo mid waliba doonaya inuu la wareego maamulka dalka dagaalkan ka dhacay koonfurta yemen ayaa kusoo aadaya iyadoo dalka yemen uu ka socda dagaalo xoogan xagga dhaqaalaha oo dhexmaraya dowladda yemen ee saldhigeedu yahay cadan iyo kooxda xuutiyiinta ee maamula magaalada sancaa ee caasimada dalka xukuumadda yemen ayaa gebi ahaanba mamnuucday shaqooyinkii bangiyada waddanka gaar ahaan kuwa ka howlgala sancaa waxaana ay ku amartay inay usoo guuraan magaalada cadan haddii kalena aanay helaynin aqoonsiga caalamiga ah iyo adeegyada dowladda oo weli dalka loogu daba fadhiyo xukuumadda fadhigeedu yahay cadan dhinaca kale madaxweynaha dalka ukrain ayaa booqasho ku yimid dalka qatar dalka qatar waxaa booqasho rasmi ah ku yimid madaxweynaha dalka ukrain ee dalkiisu wajahayo sanadkii saddexaad oo xiriir ah duulaan adag oo ugu yimid dalka ay deriska yihiin ee ruushka zelenskay ayaa magaalada dawxa ee caasimada qatar wuxuu kula kulmay amiirka dalkaas tamiim bin xamed isagoona ugu mahad celiyey dadaalada ay dhexdhexaadka ka ahayd ee suurageliyey in caruur yukrainiyiin ah ay dib ula midoobaan eheladooda wuxuu zelenskay codsaday in xiriirka diblomaasiyadeed ee la doonayo in xal loogu helo cadaalada dalka yemen uu sidiisii sii furnaado dowladda qatarna ay sii wado dadaalo ay ku doonaysa in lagu soo afjaro colaada ukrain siduu hadalka u dhigay shir loogu hadli doono arrimaha nabadgelyada oo lagu wado inuu ka furmo dalka switzerland ayay dowladda qatar ka mid tahay dowladaha abaabulaysa zelenskay madaxweynaha ukrain ayaana tilmaamay inuu rajo ka qabo in shirkaasi ajandihiisa ugu muhiimsan ee looga hadlayo ay ka mid noqoto sidii caruur ukrain u dhalatay ee ay qafaasheen ciidamada ruushka dib loogu soo celin lahaa ehelkooda ugu dambeyntii garsooraha yuhuudda ku matalaya maxkamadda i c c ayaa iska casilay xilkaas haarun baraak oo ah garsooraha maamulka yuhuudda ku matalaya waxaa loogu yeero maxkamadda dembiyada dagaalka ee adduunka ayaa ku dhawaaqay inuu isaga tegay shaqadii uu u hayay maxkamaddaas sidii ay baahiyeen warbaahinta yuhuudda wuxuu garsoorahan yuhuudiga ah istiqaalidiisa soo gaarsiiyey ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu baraak oo horey usoo noqday garsooraha guud ee maxkamadda yuhuudda ayaa ka mid ahaa garsoorayaashii diiday inay codkooda siiyaan qaraarka maxkamadda ee dhigaya in yuhuudda ay joojiyaan dagaalka ay ku galeen gobolka rafax garsooraha yuhuudiga isa casiley ayaa tilmaamay qaraarkaas uu qaatay sababo shakhsiyadeed oo la xiriira qoyskiisa laakiin dadka qaar ayaa u arka inay qayb ka tahay cadaadisyada siyaasadeed ee uu wajahayo maamulka yuhuudda kaasoo dagaal aan guulaysan bishii sideedaad kaga jira jiida khaza
وفي جزري عرفت الله كالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaagka barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imanayaa dowladda ruushka ayaa maraykanka uga awood roonaatay saameynta waddanka liibiya sida ay tilmaamayso warbixin ay daabacday majalada african intelligency ee ka faalloota arrimaha sirdoonka warbixin ku aadan qodobkan waxaynala socodsiinayaa walaalkeen maxamed cali aadan dalka liibiya waxa uu ka mid yahay dalalka carbeed ee dhaca qaaradda afrika kaasoo sanadkii laba kun koob iyo tobankii martigeliyey banaanbaxyadii guga carbeed ee ay shucuubta ku dalbanayeen in isbeddel lagu sameeyo xukaantooda reer libiya ayaa ku guuleystay inay si fudud isaga dulqaadeen keligii taliyihii ku taami jiray inuu noqdo boqorka afrika ee al kadaafi iyagoo weliba xaqiijiyey guul aanay shucuubtii iyaga la midka ahayd xaqiijin taas oo ah inay dhegta dhiigga u dareen kadaafi oo ay reer libiya uga qisaaseen jaraa'imtii uu horay u geystay maadaama uu dalkan leeyahay ahmiyad juquraafi oo aan qarsooneen laguna tiriya albaabada laga geli kara yurub waxa ay reer galbeedka oo adeegsanaya dowladaha mandiqada iyo kuwa carabta ay maleegan shirqoollo kala duwan oo lagu dhicisaynaya rabitaanka shacabka ee ahaa isku xukunka shareecada islaamka durbadiiba waxaa dalka laga aasaasay maleeshiyaad hubaysan oo helaya taageero nuuc weliba ah dagaal oogaha lagu magacaabo xaftar oo ka mid ahaa jenaraaladii ciidanka al kadaafi ayaa durbe abaabulay maleeshiyaad hubaysan kuwaasoo isku fidiyey deegaano iyo magaalooyin muhiim ah oo u badan bariga dalka dagaal oogahan oo helayay taageerada maraykanka faransiiska iyo dowladaha carabta sida imaaraadka ayaa ku kacay xasuuqyo argagax badan oo shabaha kuwii uu u geystay rajiimkii kadaafi waxaana uu xoogiisa ugu weyn isugu geeyey sidii uu u dhiciseyn lahaa iskudayadii ay horboodayeen jamaacaadka jihaadiga ah ee la doonayay in maamul islaami ah looga hirgeliyo dalka sanado uu ahaa nin u dhaga furan reer galbeedka gaar ahaan maraykanka iyo faransiiska wuxuu khaliifa xaftar markii dambe xiriir la sameystay dowladda ruushka ee siyaasad ahaan ay isdiidan yihiin reer galbeedka maraykankana kula loolamaysa ku amartaag leenta dunida tani waxa ay keentay in saameyntii maraykanka ee dalka libiya ay hoos u dhacdo ruushkana uu noqdo laacib asaasi ah oo reer galbeedka uga tabaroonaaday dalka warbixin ay daabacday majalada ka faalloota arrimaha sirdoonka ee africa intelligence ayaana ciwaan looga dhigay sidaas dowladda ruushka ayaa xoojisay wujuudkeeda bariga iyo koonfurta dalka libiya iyadoo taageero milatari siinaysa dagaal oogaha lagu magacaabo khaliifa xaftar si lamid ahna waxay xiriir diblomaasiyadeed la samaysatay xukuumadda daraabulis ee galbeedka dalka ka jirta dowladaha caalamkana ay aqoonsan yihiin sidaasi ayuu ruushka uga guuleystay siyaasadii maraykanka ee ku wajahneyd afrika labada dhinac ay ku tartamaysa hogaaminta dalka ee libiya ayna xukuumadda moscow mid weliba la macaamilaysa iyadoo ka fiirinaysa masaalixdeeda qaranka sida ay tilmaamaysa warbixinta ay daabacday majalada africa intelligence xukuumadda moscow ayaa u xusul duubaysa xoojinta wujuudkeeda dhan weliba leh ee dalka libiya si lamid ah sidaba ay xukuumadda washington ay isugu dayeysa arrinkaas waxaana ruushka uu xiriir dhawooqato dheer uu la leeyahay hogaamiyaha heesta ciidanka ugu badan ee libiya oo ah khaliifa xaftar wujuudka caskari ee uu ruushku ku leeyahay dalka libiya ayaa sii xoogeysanayay muddooyinkii u dambeeyey maraakiibta dagaalka ee ruushka ayaana horey iyo gadaal u mara xeebaha dalka libiya iyadoo dhowaan dekada dhubruq ay kusoo xirteen maraakiibta waaweyn ee ruushka oo kasoo shiraacday xeebaha magaalada darduus ee dalka suuriya maraakiibta ruushka ayaa siday sida ay warbixintu sheegayso hub kala duwan oo ay farsamayso sharikada kamaas ee ruushku leeyahay waxaana hubkaasi la siiyey faylaqa afrika oo ah magaca loogu yaro guutooyinka fagner ee tan iyo sanadkii ku sugan dalka libiya hubka ay ruushku keeneen dalka libiya ayay warbixintu tilmaamaysaa inay suuragal tahay in qayb ka mida loo tahriibiyo dalal ka baxsan libiya oo ay saameyn ku leedahay dowladda ruushka sida dalka suudaan oo ay dagaallo xoogan ka socdaan maleeshiyaadka fagnarna la rumaysan yahay inay taageeraan kooxda r s f ciidanka fagner ee hoostaga wasaaradda dagaalka ee ruushka ayaa toddobaadyadii tegay waxaa qaarkood la geeyey saldhigga ciidamada hawada ee addafra oo ah saldhig istaraatiiji ah oo dhaca bartamaha dalka libiya ayna ku sugan yihiin maleeshiyaadka khaliifa xaftar warbixinta africa intelligence waxay kaloo tilmaamaysaa in ciidamada ruushka ee jooga dalka libiya ay sidoo kale ilaalo gaar ah ka hayaan magaalada almaraj ee waqooyi galbeed banghaazi oo ah halka uu degan yahay xaftar ciidanka ugu badan ee fagner waxa ay ku sugan yihiin koonfurta dalka libiya waxa ayna degan yihiin saldhigga al qardaabiya ee dhaca koonfurta magaalo xeebeedka sirta halka ay sidoo kale ciidamo ka joogaan magaalada waddaan ee waqooyiga fazaan sebteembar kii ayaa wafdi ka socda dalka ruushka waxa uu soo gaaray dalka libiya kaasoo wada hadal ka galay in wujuudka milatari ee ruushka dalkan libiya uu sii xoogaysto maalmo kadib safarkaana waxaa magaalada moscow ee caasimada ruushka gaaray wafdi uu horkacaya khaliifa xaftar kaasoo la kulmay putin iyo wasiirkiisii dagaalka ee hadda xilka laga qaaday dhinacyada ayaana isku afgartay inay iska kaashadaan jawaaniibta kala duwan oo ay ku jirto arrimaha ciidanka waxay moscow hadda isku diyaarinaysaa in dhowaan ay albaabada u furto qunsuliyadeeda magaalada banghaazi mid ka mid a howlaha ay qaban doonto qunsuliyadan ayaana ah fududeynta danaha ruushka ee dalka si sharikadaha ganacsiga ee xukuumadda moscow ay uga baxsadaan cunuqabateenada ay kusoo rogeen dowladaha reer galbeedka marka laga yimaado wujuudka milatari ee muuqda ay dowladda ruushka ku leedahay bariga iyo koonfurta libiya waxay xukuumadda moscow xooga saaraysaa xoojinta wadahadalada ay kula jirto xukuumadda daraabulis ee ay qaramada midoobay aqoonsan tahay saddex iyo tobankii bishii aynu soo dhaafnay ee mey waxaa moscow lagu casuumay wafdi ballaaran oo ka socda xukuumadda daraabulis oo uu horkacayay ku-xigeenka madaxa golaha xukuumadda cabdulaahi allaafi waxaana xubnaha wafdiga ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee addaahir al bacuur iyo taliyaha guud ee ciidamada xukuumadda daraabulis maxamed al xadaad kulanka ayaa qayb ka ah fulinta istaraatiijiyadda uu dejiyey putin marka laga hadlayo dalka libiya taasoo qeexaysa in moscow ay xoojiso xiriirka ay la leedahay khaliifa xaftar sidoo kalena ay xiriir diblomaasiyadeed la furto xukuumadda la aqoonsan yahay ee galbeedka dalka ka jirta iyadoo nashaadka ruushka ee dalka libiya uu sii xoogeysanayo haddana dowladda maraykanka waxay dhankeeda sii wadaa joogteynta wujuudkeeda dalkan muhiimka ee dhacaqaaradda afrika iyadoo awoodeeda isugu geynaysa istaraatiijiyadda ah amniga iyo la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada saraakiisha ameerikaanka ah ee hogaaminaya sharikadaha military ee washington ayaa saldhigyo ka samaystay magaalada tribuli ee caasimada libiya si joogto ahna waxay uga soo degaan garoonka magaalada ee ay gacanta ku hayaan ciidamo turkiga ka socda dowladda maraykanka ayaa galbeedka libiya ka hirgelisay mashruuc lagu tababarayo ciidamada ammaanka ee xukuumadda tribuli isla waqtigaasna waxa ay washington iyadoo kaashanaysa faransiiska ingiriiska iyo talyaaniga doonaysa dhisidda awood ciidan oo fulisa ajandayaashooda ay ka leeyihiin dalka ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله